madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen ayaa daahfuray jaamacad ay yeela doonto dowlad goboleedka koonfur galbeed oo si bilaasha ay wax ku baran doonaan bahda jecel waxbarashada ee ku nool guud ahaan deegaanada koonfur galbeed munaasabada daafurka jaamacadda waxaa madaxweynaha lafti garen ku welinayay mas-uuliin ka tirsan labada gole ee dowladda maamulka gobolka baay kan degmada baydhabo bahda waxbarashada la taliyaasha madaxweynaha iyo marti sharaf kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafti garen oo daahfuray jaamacadda ay si bilaasha ay wax ku baran doonaan bulshada ku nool deegaanada koonfur galbeed ayaa wuxuu ku baaqay in ay bulshadu ku dadaalaan waxbarashada waxay ka mid tahay maalmihii horumarka iyo qiimaha lahaa ee aan ku soo jirnay muddadii aan koonfur galbeed taladeeda haynay maadaama ay tahay bulsho horumarkeeda iyo nolosheeda ay ka bilaabato tacliin ayna ku dhammaato tacliin haddii dadka aysan waxbaran oo jahliga laga horumarin oon aqoon la helin adduunyo iyo aakhiraba waxaa loo baahan yahay oo lagu badbaadayo maanta waa aqoonta waayo marka maadaama ay saas muhiim u tahay aqoontii bulshana horumarkeeda uu yahay aqoon iyo waxbarasho uu yahay yaan waxaan wakti badan gelinay wakti badan gelinay in waxbarashada dadka reer koonfur galbeed dhalinyarada ah awoodda la isugu geeyo korna loo qaado ujeedka annaga iyo meeshaan u soconnona waxaa waaye dadka reer koonfur galbeed oo dhalinyarada ah inay ka baxaan jahliga aqoontana ay hormarto waxbarasho firii ah oo lacag la-aan ahna ay helaan dalkooda iyo dadkoodana ay ku anfacaan waayo ujeedka annaga iyo meesha aan u soconno oo taargetka annaga oo himiladahon hiigsanayno welina waa soconnaa oo waxaan rajaynaynaa inay sii badan doonto jaamacadda maanta waxaa suurta gashay baydhabo deegaanada kalena aan gaarsiin doono hadduu ilaahay yidhaaho